wasiirka dastuurkana waxaan ka rabnaa waa kan oranaya bulshada waxaa looga baahan yahay inay isla wada shaqayseen in culummadu ay rugni tahay oo taladeeda loo baahan yahay dastuurkaa ku qoro dastuurka asaa ka mas-uula dastuurka ha la geliyo in wadatashi diineed loo baahan yahay dastuurka qayb kamida qodob kamida ha noqoto waa sidaa aan qaba aniga midda kale waxaan rabaa haddii ay culummadu culummadii soomaaliyeed way waa culummadii wadanka waa culummadii ka soo haray culummadii la dagaalami jirtay isticmaalka culummada magaca leh kulligood ahlu sunnay ahaayeen sayid maxamed cabdulla xasanaa kamid ahay ahlu sunna u ahay saalixiyo ahay dariiqada saalixiyada u ahay sheikh bashiir dariiqada saalixiyada u ahay sheikh xasan barsame dariiqada saalixiyada u ahay sheikh maxamed nuurow axmediyu ahay dariiqada axmediyada ayuu ahay sheikh axmed gebyow dariiqada axmediyada u ahay sheikh cabdiraxmaan suufi dariiqada qaadiriyada u ahay wuxuu ishortaagay isticmaalkii inuu diintayna ou naga bootiyo ou garsooro noo noqdo wuxuu ku qasbay in shareecada islaamka lagu xakumo asagana uu soo magacaabo sheikh cabdiraxmaan suufi sheikh uxudiin macalim mukaram saasuu ku soo magacaabay